Maamulka degmada iyo hanno kumida xildhibaanada Golaha Deegaanka degmada Carmaah ayaa kormeeray jadwalname iskirowa gobolada dalka Kureda, Marki iyo Goti. Dukumeenti buundooyinkaasi gaar ahaan Ceel Daahira, Gudoomiyaha degmada Ooyo Wilhyanga, Xogayaha Dowladda Hoose iyo hanno kumida mas'uuliyiinta degmada ayaa kormeer ka sameeyay buundooyinka Goanga iyo goobo kale oo walyeelada Engeesidaga roobabka iyo gaadiidleyda Nkabaqa iyo Fijignaan Mujanga jidkaaseya iyo walyeelada ku dhalada Korta. saas oo kale hay-adda wadooyinka Puntland yaa Nkabaqa iyo Walkuqobadanga maadaama jidadkan muhiim yihiin inis dareerowga dadka iyo baabuurta.
halkayni ka muuqata waxaa ka dhacay mataqaanaa in waddadii goob ka mida ay duntay Ee, waxaan wada ogsoonahay laamigu inuu meelo badan ka dayacan yahay laakiinse ay kala khatar badan tahay tan oo ay tahay khatar aad iyo aad u weyn Een, haadkaasoo ah haadka ay leeyihiin gawaarida dhanka boosod ka yimaada markay soo dhaafaan ee, biriijka ceel daahiritaani magaalada gaaringooladda ayaa waddadaas ka go'an tahay Een, waxaa ka arki doontaan mataqaanaa kaamirada Ee, meeshaas waa meel mataqaanaa istaraatiiji ah waa meel aysan gawaaridu ka leexan karin aroondi dhulkana ka sarreysa sideed ee, mataqaanaa mitir sagaal mitir ka sarreysa ee, laba gaar haddii iskugu soo gashana khatarteeda leh meel uga leexatana jirin Een, annaga ka degme ahaan kan magaalo ahaan wixii aan qaban karna waxay xalay ilaa iyo mataqaanaa isaaka inaan dhagax dhigno gawaaridan u shoogno laakiin fariintanu waxaa weeye fariin ku socota gaadileeda puntland fariin ku socota wasaaradda howlaha guud fariin ku socota wakaaladda horumarinta wadooyinka Ee, in si deg deg ah ee, arrintaa mataqaanaa loo soo eego ee, kormeer loogu soo diro nalala arko Ee, muhiimaddu waxa weeye haadkaas oo muhiima oo jaama oo haadkii gawaarida xamuulka ay kasoo bixaysay gobolka bari ay marayso mataqaanaa haadkiisii ah inuu go-an yahay Ee, waxaana ka arkaysaa laamigu labada haad haadakan wuxuu ku go-ay waa hawdka loodka uu ku dhacayay lowrka culeyska ku dhacayay gawaarida xamuulka ay soo marayeen haadkaa kale waa haadkii loo marayay dhanka boosaasood isagu mataqaanaa hadda dabaqabashuu leeyahay laakiin haadakan waa haadka culays ku dhacayay waxaa ku beegan gawaarida waaweyn habeenkii keliya ayaa waxaa ku beegan boqol gaari oo kan ugu yara afar labaatantan yahay Een, haddii laba gaar isugu soo gasho ee, waa goolad male meelay uga degto haddii laba gaar isku baasayso waa inay godkaa ku dhacdo xagga waa jar saa idinka muuqata xaggana waa jar meel halisteeda leh waa laamiga bartamihiisa waana dalcad bannaankeeda waana goolad marka ee, waana meel jar ah oo xataa baabuurtu meel uu bareega ku qabto iyo meel uu isku badbaadiyo aan aana jirin Ee, hadda xalay gaari baa ku sigtay oo halkaas waxa weeye ee, ku dhici gaaray marka ee, inta annaga tabarteenna ah ilaa xalay barnaamijkan waa ku hawl jiray Ee, wixii magaranaysa calaamadahana waxa weye waa dhignay marka waxaan ugu baaqaynaa ee, dowladda puntland ee, wakaaladda wadooyinka iyo cidda ay khusayso in si ugu dad- ugu dhaqsiyaha badan barnaamijkan loogu howlgalo yaalhaan intaa la sheegay aanu ku dareenno mas-uuliyiintu sheegtay cid allaale cidda ay khusayso oo mas-uuliyaddaas saaran tahay halkani hadda waa goday waa la wada arkaa ka wadayaalahaanna laba meelood oo kale oo magaalada ceeldaahir ku dhex yaal iyaduna sidaasay noqonaysaa ama berray noqonaysaa macaawin walse ama saadamay noqonaysaa bikoos waxa weeye tuubiyinkii ku jiray waa go'ay waa hubinay gudahaanu ka gallay howlahaasu cidday khusayaan iyo mas-uuliyaddu cidday ka saaran tahay waxaan rabnaa inay arrintaas si deg dega wax looga qabto